allah naxariistee waxaa saaka dalka imaaraadka carabta ku geeriyooday cumar cabdulqaadir baarajab oo ka mid ahaa ciyaartooydii waaweynaa ee kubadda koleyga iyo macalimiintii soo leyliyey kooxihii dalalka qaar xanuunka covid nteen ayuu u dhintay sida uu walaalkii cali cabdulqaadir baarajab oo ku nool dalka denmark uu u sheegay v o eda waryaheena muqdisho cabdilcasiis barrow ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay cali cabdulqaadir waxaana uu weydiiyey shakhsiyaddii marxuumka geeriyooday iyo taariikhdiisa ciyaaraha cumar wuxuu dhashay sanadkii kun sagaal boqol konton iyo sideeddii wuxuu ku dhashay muqdisho xaafadda shibis cumar wuxuu ciyaaraha kusoo biiray oo heerka koowaad kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii wuu ku biiray mini basketka kadibna wuxuu sideetan iyo toddobaatan iyo sideeddiina wuxuu noqday heerka koowaad ee naadiga wasaaradda howlaha guud ee genyo l l b b ee kubadda koleyga xulka qaranka wuxuu ku biiray cumar sanadii markuu ahaa kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii ilaa iyo sideetan iyo sideeddii uu waddanka kasoo dhoofay wuxuu kaloo ahaa cumar macalinka gabdhaha naadiga genyo uu qabtay sanadii kun sagaal boqol sideetan iyo saddexdii ilaa iyo sideetan iyo sideeddii sidoo kale wuxuu ahaa macalinka gobolka banaadir wiilasha kun sagaal boqol sideetan iyo afartii ilaa iyo sideetan iyo sideeddii waxa uu qaaday naadiga genyo dhinaca wiilasha afar horyaal iyo afar jalan daawuud dhinaca gabdhahana uu macalinka u ahaa wuxuu qaaday afar horyaal iyo sideed koob jaraal daawuud cumar sanadihii ugu dambeeyey markaa muxuu qabanayay mar haddii taariikhdaasi quruxda badan ee soomaalida iyo kubadda kolaygaba uu soo sameeyey cumar wuxuu sidaa hore kugu sheegay wuxuu ka mid ahaa goos xiriirka olombikada soomaaliyeed waktigii hadda ugu dambeeyeyna uu weli wuxuu ahaa sheef jermanka oo u olombikada soomaaliya u fadhiya dowladaha carabta waxaa kaloo uu hadda damacsanaa inuu waddanka kusoo wareego isagoo hadda dhowr bil laba bil ka hor uu waddanka kasoo noqday soomaaliya uu rajeynaya inuu noqdo baarlamaanka soomaaliya inuu ku biiro si uu sboortiga soomaaliya u horumariyo dhinaca aqoontiisa waxbarashadiisa cumar uu noqday uu kasoo baxay jaamacadda sedam wuxuuna u bartay accounting management wuxuuna ka shaqaynaya bankiga dhexe ee soomaaliya waan garanay marka taariikhdiisii sboortiga iyo hankii siyaasiga oo cumar lahaa labadaba laakiin markaan u imaano qoyskiisii iyo caruurtiisii maxaad nagala wadaagi kartaa cumar wuxuu ifka uga tegay allah u naxariistee saddex iyo toban caruur ayuu dhalay ay yihiin saddex wiilal tobanna gabdhood ayuu ifka uga tagay allah u naxariiste cumar wuxuu ahaa qoys weyn uu ka dhashay oo reer baarajab la yaqaano oo family sport ah aabahay allah u naxariiste ayaa wuxuu ahaan jiray guddoomiyaha xiriirka ciyaaraha kadibna wuxuuna mar haddana wuxuu noqday guddoomiyaha xiriirka ee kubadda koleyga wuxuu ahaa aasaasihii kubadda koleyga ee soomaaliya marka fimilkaasu ka soo jeeda cumar baarajab allah u naxariisto waa gartay allah u naxariista marka geeridiisa maxaa loo sababeynayaa oo dhakhaatiirtii daweynaysay ay idiin sheegeen geeridiisii cumar uu allah u naxariiste cudurkii waxaa ku dhacaya coroonaha wuxuuna ka asiibay dhinaca sanbabka ayuu ka asiibay marka taasaa loo aaneynaya neefta dhibaysay muddo bil uu soomaaliya kasoo noqdayna koroniha lagu sheegay marka muddo bil iyo xoogaa buu cisbitaal yaalay uu koomo ku jiray marka ilaahbaa saaka naga jeclaaday alxamdulilah kaasi waxau ahaa cali cabdulqaadir baarajab oo u waramayey cabdilcasiis barrow